waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali caqabadda ku xigta waxay ahayd in baarlamaanka iyo xukuumaddu ee ay isku noqdaan ee maxaanku rahdaa caqabad isku noqdaan waa markii laga soo tago madaxweynaha iyo prime ministerka marka waa taaka kale baarlamaanka ee baarlamaankana waa ku guulaysanay in xiriir fiican aan la lahaano oo aan wada shaqeyno annagoo ah separate entity hay-ado howlahoodu kala kala duwan yahay intaas marka la dhaafo waxaa intaas dheer oo inta badan dee dhibaato ah oo dadka badanaaba aysan fahamsanayn dalka bacdamaa uu khalkhalaaso siyaasadeed muddo uu kusoo jiray maalin walba waxaa imaanaya siyaasiyiin cusub sanad walbaba afar sano walbaba siyaasi siyaasiyiin cusub yaa imaanayay siyaasiyiin horelena waa imaanayeen kuwii hore ma tagaan magaaladay kula joogaan waa active tiradoodana aad u fara badan yihiin marka haddaad tiraahdo toban iyo labaatan iyo soddon ka soo bixi kun yaa bannaanka taagan oo caraysan oo idaacadaha hor taagan facebookyada hor taagan oo kulligood shaqa doona shaqaday rabaanna waa waxay yaqaaneen oo ay soo dhadhamiyeen maxaa yeeley continuity ma jiro oo maalin walba waxbaa la beddelaa waxaas la beddelana ee runtii waxay dhashay in la abuuro siyaasiyiin cusub oo aanan taalantigooda laga faa'iidaysan oo isleh lagaama faa'iidaysan ha fogaanin magaalada ha ka fogaanin waa lagu yeeri doonaa qaar waa iska aamusan yihiin qaarna dagaalay ku jiraan oo qayb waxay ka yihiin in lagu hallahayo dowladda si loo ogaado ama loo xasuusto oo loo loo yidhahdo hebel waa qeelinayaay bal ha loo yeero maanta waa waa caqabad dad badan aysan runtii ku baraarugsanayn intaas waxaa dheer shabaabkii oo annagoo dhanna wada necab oo dagaal nagula jira intaas waxaa weheliya dowlad goboleed oo isaga naftigiisu meel taagan oo madaxweyne madaxweyneyaal ah awoodda dowladda dhexoo kala raadinaya siyaasad dibadeed raba ciidan gaara raba inay samaystaan dastuur gaara leh marka iyaga naftigoodu haddii laisfahmi waayo waa meelo lagu soo dhex maro oo dowladaha shisheeye laga yaabi karo inay kuu soo dhex maraan intaas waxaa dheer caqabada kale ku xiga dowladihii dariska iyaga naftigooda oo oo oo stakeholder ah oo national interest ku leh dalkii oo iyagana naftigoo naftigooda raba inay saameyn ku yeeshaan waxaa shaqeynaya hadday qaarkood ku jeclaan waayaan ama u arkaan inaadan la shaqeynayn waxay haystaan inay kuusoo dhex maraan dowlad goboleed waxay haystaan inay kuusoo maraan labadii kun oo siyaasiyiinta ahaa waxaa laga yaba inay kuusoo dhex maraan xildhibaanadii waxaa laga yaba inay kuusoo dhex maraan dowladdii dhexdeedii hadba inta tabartoodu gaarsan tahay marka iyada naftigeeda waxa weeye inaad xiriir fiican aada la yeelato hadda waxaan ugu soo biiray marka khaliijka oo iyaga naftigooda qayb ka ah howlaha socda caqabadahaasoo dhan yaa nin walba mid walba waxaan ku haynaa xargo xarga ku haynaa si dowladdu u shaqayso oo u hana qaado oo wax la taaban karo wakhtiga yarka ay haysato ay u qabato
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee s b s soomaali